xaaladda xaafadda balbala ee magaalada jabuuti oo rabshado ay ka dhaceen shalay ayaa maanta deggan ciidamada ayaana gaaf wareegaya waddooyinka muhiimka ah ee xaafaddaas waxaa jira taayaro aan badnayn oo lagu arkayay meelaha qaar ayagoo lagu gubayo balse xiisaddu aad ayay uga degan tahay sidii shalay ay ahayd ilaa iyo hadda ma cadda tirada saxda ee dadkii ku dhintay dhaacdadii shalay mucaaradku waxa ay sheegeen in sagaal iyo toban qof ay ku dhinteen dowladduna weli kama aysan hadal mucaaradku waxa ay sidoo kale sheegeen in ay dhaawacmeen xubno ka tirsan mucaaradka oo uu ku jiro wasiirkii hore ee awqaafta xaamud cabdi suldaan iyo guddoomiyaha dalada u s n axmed yuusuf iyo weliba xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo lagu magacaabo siciid xuseen rooble waxaan sidoo kale caddayn sida ay ku bilaabatay rabshadihii shalay ka dhacay xaafadda balbala ee magaalada jabuuti taliyaha ciidamada booliska jabuuti cabdulaahi cabdi waxa uu sheegay in ay soo weerareen dad xus dhiganayey taliyuhu waxa uu sheegay in arrintan ay dhacday kadib markii dowladdu ay u sheegtay dadkaasi in goobtii ay xusku ku dhiganayeen aysan ku dhigan karin oo loo wareejinayo goob kale islamarkaana ayadoo lagu balansayay in dadkaasi la raro markii ciidamadu halkaasi ay tageen weerar lagu soo bilaabay sidaasna rabshadu ay ku bilaabatay waxaanu isla gaadhnay dhowr jeer oon kulanay barhkood ugu dambaystira iyagoo dhan waxaanu isla gaadhnay inay halkii iska daayaan waxay yidhahdeen tali kale siyaasadda ku dhex jirto ma ogolin meesha ay dowladdu na siisay waxaan nidhi waxba kama dhigno waan iska ogolnah meel baxina maanan lisin waa soo qaadno meel kalaan isla niminay haye bay yidhaaheen waxaan ku heshin weliba anu inaan gargaar askartu garab gasho oo hawl waxay halkaa qabteen si loo furfuro oo halkan loo keeno aan la garab galno wixii talkaya gaadiid noqotaya iyo dad noqotayaaba waxaan ballan ku lahayn inaan halkaa shantii ugu tagno alaabta aan usoo rarno halkan keenno halkii markaan tagay de waxaan la kulanno un rag dagaal diyaar waa dagaal baan lagu bilaabay askartaan naga laayay dadkii aan shalay tolay aan isla gaarna oo maanta telefoonadii bay xidheen dad aanan garanayn oo u badan dad baadiyaa iyo dad maxaan ku dhahay camal lahayn oo carruura iyo dad aduurtee lasoo madaxooga laga soo buuxiyo qolo iyo shucuur caynkaasoo kale oo wada garoodaya ayaa naga hor yimiday si kastaba maxamed cabdi oo ah goobjooge ku sugnaa halkii dhibtu ay ka dhacday isla markaana sheegay in qaar ka mid ehelkiisii lagu dilay halkaas laguna dhaawacay ayaa sheegay in ciidamada boolisku ayaga ay soo weerareen dadkani waxay hayeen dad maaragtay shacabay hayeen rayb bay hayeen waxay dhamceen siyaare inay dhigtaan bay dibna alla iska baryeen meel cidlacaada iska fadhiyeen ciidankaa yimiday ciidankii baa idhaahay ku wargeliyey meesha iskaga taga halkan wax kuma dhigaysaan baa laga yidhi maxaa dhacaalay anagu dhibaatana ma wadno cidna ma tuurtuurayno waxna kalena ma ogine annagu halkaasna ilaahay ku barayno siyaarmasana waan iska tegaynaasa laga yidhi kadib waxaa la yidhi halkan kuma dhigi kartiina ka guura xalay laga yidhi oo loo yimid war siyaarada anagu halkanan ku dhiganaynaa meel kalena uma guurayno meel kalena kuma dhigayna markaan dhammaynana waan iska soconaynaa baa laga yidhi saacada abaara afartii ahaydna waa lagu waabariystay dee halkii markii la yimidana rasaas baa lagu furo oo lamaba aba yeeline rasaas unbaa ooda lagaga qaaday ooda oodii markii lagaga qaaday rasaastiina dadkiisa iyakuna dhagax koor bay dee bilaabeen oo dhagax bay meeshii kaga hortegeen deeta wixii dhintay saddex qof baa dhimatay intii aroortii hore saddexdii qof baa dhimatay dhaawacuna u badnaa toban buuhaa waa la kala laamay booliis bay waxa marka hore dagaalka yimid ahayd booliiska dib buu laamay waxaa lasoo dalbaday ciidankii militariga ahaaba lasoo saaray iyo ciidan jajaanta la idhaahdo oo jeedaarana lasoo saaray marka dambe ay dib u bilaabantay labiiyo tobankii iyo labaatan midhib bay ku bilaabantay ilaa waxay socotay ilaa dicii bay socotay khasaaraha dhabta ah ee rabshadihii shalay ka dhacay magaalada jabuuti ayaa ilaa iyo hadda la garanaynin maxamed cabdi waxa uu sheegayaa in uu arkay dad gaaraya soddon iyo toddoba qof oo dhintay iyo dhaawaca afartan qof oo kale waxaa sidoo kale uu sheegay in xubno ka mid a qoyskiisa oo gaaraya ilaa toddoba qof ay ku jiraan dadka halkaasi ku dhintay maxamed oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi annagu intaan ka war hayna imanka ahaan tirada guud afartan bay ahayd talyaaniga dakhtarka la idhahda in baa ku jirta dakhtarka arraxma la idhahda in baa ku jirta dakhtarro kaloo bareefada in baa la geeyey waxaan aragnay de meesha way dheeraydo xoog baa loo kala fogaa wixii la arkay afartan bay ahaayeen dhimashadana toddobiyo soddon baan aragnay taliyaha ciidamada jabuuti ayaa sheegaya inaysan jirin wax dhimasho ah waxaan ku odhan karaa inta askarta waan hubaa ilaa imka tiro waxaan soconnaa dhowr iyo afartan oo barhkood rasaas lagu cawiray barhkoodna midiya lagu cawiray shicibkana aanu intaan indhaha ku arka laba ahayd laakiin waxaa la sheegayaa intaana ka badanyay dadka rayidka dad rayida maaha oo caadiya waa dad siyaasiyiin isku sheega dadkii qaskanba abuuray ee ummadan kiciyey oo gelinkanba aan anagu caqli aan ku maaraynaynoon diidanayn ilaa iyo hadda way adag tahay in la helo tirada saxda ah ee khasaarihii shalay ka dhashay rabshadihii ka dhacay dalka jabuuti